doctor sakariya cabdirashiid cali oo ka mid ah dhakhaatiirta gobolka hiiraan ayaa ka digay saameynta ay leedahay dawadhareedda waxa uu sheegay in xanuunno hor leh laga qaado isticmaalka dawadhareedka balse bulshadu aysan ku baraarugsaneen doctor sakariya cabdirashiid cali ayaa bulshada ugu baaqay inay ka waantoobaan isticmaalka dawadan nin haddaan ka hormaro barnaamijkan dawadhareedka oo saameyn aada u weyn ayay waxay ku yeelatay bulshada daawo aana soo marin quality control oo lasoo tijaabin daawada sideeda waxay soo martaa trial wax layidhaha soo martaa oo f n a wax layidhaha food and drug administration wax layidhaha jiro daawadaas aduu tijaabo soo martay qof walbaba dooska uu ka qaadan karo daawada nooca ay tahay qofka caruurta ah qofka waayeelka ah qofka haweenka uurka leh daawo walba waxay leedahay tan iyo miisaan ay leedahay daawooyinkan daawodhareedka ah badanaa ma soo maraa intaas qofka waa la iska siinaa badanaa dhibaato aada u weynaan ku aragnaa waxaan la kulanaa sometimes dadka qaar oo bararay dadka qaar oo keliyaha ay fariisteen dadka qaar waxaaba loogu sheekeynaa skortaa lagu dhaqaala dhahaa markaasaa qofkii wuxuu noqonaa inuu develop gareeyo cudurro aada u waaweyn oo riski badan ee keliya ay fariistaan inuu beerkii barro in calooshii biyo ay ka gasho marka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer hiiran waxaan kula talin lahaa daawo aan soo marin baaritaano oona qofka dooska iyo kuurada qofka loogu talagala aan la aqoonin in la isticmaalin sababto daawada markaa daawo walba waxay leedahay sad effectay leedahay daawada naftigeeda in sad effectgeeda la ogyahay in qofka loo sii sheego daawada aad qaadanaysid waxaa sad effectgaas leedahay sababto daawada maba la yaqaano sad effect dooskeed lama yaqaano wax walba lama yaqaano marka waxaan kula talinaha bulshada arrinta in laga in macnaha laga digtoonaado insha allah hadduu la yiraahdo waxaan kaloo kula talin lahaa isbitaalada iyo bahda caafimaadka in arrinta iyaga naftigooda u istaagaan wacyigelin fiican ay siiyaan bulshada si loogu wacyigeliyo daawodhareedkan oo sometimes dadka qaarna waxay noqoto waxyaaba commercial noqoto in layska gato marketin iska suubistaan in dadkii xaafadihii loogu tago in barnaamijyo qof walba qof keen in la yiraahdo oo tiim walba qof walba qof inuu keeno qofki commissionkaas oo fiirsado waxaas la siinaa oo fiirsado marka bulshada waxaan kusoo gabagabeynaa bulshada bulshada soomaaliyeed weliba bulshada reer hiiraan si bahda caafimaadka in u istaagaan arrintan in haddii ahaa lahayd wasaaradda iyo haddii ahaa lahayd bulshada maamulka qaybihiis kala duwan in arrintaas laga dhigdhiyo daawada la gadaayo qofka gadaya naftigiis ma yaqaanaba hataa sometimes daawadan maxaa qaadana kuleeyahy intaas intaas maxay ka kooban tahay meeqa garaan waa sheegi kare marka waxaa leeyahay maasantihiin tiimka hiiraan weyn aada maasantiin insha allah barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u baahan si kastaba dawadhareedka ayaa saameyn ba'an ku haysa bulshada soomaaliyeed taasoo inta badan aan ahayn dawo soo martay tijaabo caafimaad oo sax ah